fidhiyo waaga cusub waxaa uu idiin soo gudbinayaa tafsiirka qur-aanka kariimka fadiilatu sheekh aadan sheekh cabdulaahi cali ilaahay ajri xasanaad ha ka siiyo سبحانك اللهم يا عليم يا حكيم علمنا من علمك وأعطنا من حكمتك وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشيًا وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصاب من حسنة فمن الله وما أصابك من وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا cashirkeenna maanta wuxuu ka bilaabanhayaa aayadda toddobaatan iyo toddobaad ee suurat nisaa ka mid ah waxaan kusoo jirnay aayadihii dagaalka tirtirsiintii dagaalka iyo digtoonidii cadowga aan ka digtoonaana nala farahayay ayaa naloo soo sheegay halkaana waxaa nalagu tusaalaynhayaa had iyo jeer markii dagaalka la galo iyo intaan dagaalka la gelin in ayna isku mid ahayn oo ay soo baxaan markii dagaalka la galo dad badan oo munaafiqiin ah dad badan oo quluubta ka buka dad badan oo fulaynimo ay muxuu aha qaadayso inay jirayaan ay suruudo intaan dagaalka la gelinna xamaasad inay muujin jiray ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaalaa calam tara miyaadan ogaanin ogaalkaagu miyuusan gaarin ilaaladiina kuwii qiila la yidhi lahum ayaga kufuu reeba aydiyakum gacmihiina reeba xumida ka reeba dagaalkii ka reeba isdilkii aada jaahiligii isku layn jirteen islaamnimada horteeda sida xilka leh ee aan macnaha lahayn isu layn jirteen wax aan macno lahayn aada ku dagaalami jirteen qabiil qabiil u dagaalami jirteen gacmihiina ka reebata wa aqiimu salaata salaada ooga wa aatu zakaata zakadana bixiyo oo guta sakada kuwii sidaa lagu yiri falamaa kutiba markii la faral yeelay calayhim korkooda alqitaalu dagaalkii lagu faral yeelay xaq ay ku dagaalamaan ilaahay kelimadiisa kor u dhigideeda ay ku dagaalamaan dadka muslimiinta ee la daciifsanhayo ee cadowga gumaysanhayo in ay ka xoreeyaan ay ku dagaalamaan kolkii dagaalka lagu faral yeelay idaa waqtigaa fariiqun qeyb oo minhum ayaga ka mid ah yakhshawna annaasa dadkiibay ka cabsanhayaan ka khashyatillaahi ilaahay cabsashadiisa oo kale ilaahay cabsida laga cabsanhaya oo kale ow amase ashadda khashyatan cabsi kasii adeyg badanba cabsidii alle laga cabsanhaya cabsi kasii adeyg badan ayayba dadkii ka cabsanhayaan waxaa la isku cajabgelinhayaa kuwii kolkii hore dagaalka u hanqaltaagahayay horeyna dagaalyahano u ahaayeen wax aan macno lahayn isku layn jireen ee qabiil qabiil u dagaalami jireen markii islaamka ay soo galeen islaamku ka baabi'iyey qabiil qabiilkii iyo waxa aan macnaha lahayn u dagaalami jireen markaas dagaal u xiiseen ama dhibkii kolkii gaaladu ay soo gaarsiisoo islaamnimada ay ku dhibayeen caroon jireen idan nebiga ka weydiisan jireen oo odhan jireen yaa rasuulallaahi dagaal noo idin aan isdifaacan eh markaa nebiguna uu odhanhayay intaan dowladnimadu isku dubadhicine maka uus nebigu joogay nebiguna markaa intaa hadba uu odhanhayay gacmihiina joojiya dagaalkii isleema amrin sidaas nebiguu odhanhayay ee markaas la farahayay salaada oogiddeeda iyo sakada gudidee gudashadeeda iyo khayraadka kaleeto ku shuqloonkooda sidaa la amrahayay markii dambe ee dagaalkii lagu faral yeelay ee dagaalkii la waajibiyey ee ahayd markii nebigii asxaabta ay soo haajireenoo madiine ay yimaadeen oo halkaas dowladda ay ka caga dhigatay islaamka ahayd markaa la faray inay iska celiyaan cadowga ee dagaalkii lagu waajibiyey sidii ilaahay aayaadkii kale ku faray udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu waa loo idmay kuwa lala dagaalamahayo in la dulmiyey darteed baa loogu idmay markaas idaa fariiqun qayb minhum ayagii ka mid ah yakshawna waxay ahaadeen kuwii cabsanhaya annaas dadkiibay ka baqahayaan la dagaalankiibay ka baqahayaan xaqii inay ku dagaalamaan oo cadowgii iska celiyaan bayba ka fulooyoobahayaan cabsida markaas dagaalka iyo dhibabkiisa ay ka baqahayaan waxay la mid noqotayba cabsidii ilaahay ciqaabkiisa iyo cadaabkiisa ay ka baqahayeen yakshawna annaasa dadkiibay ka cabsanhayaan ka khashyatillaah ilaahay ka cabsashadiisa oo kale siday ilaahay uga cabsan lahaayeen ee ciqaabkiisa iyo caradiisa iyo cadaabkiisa uga baqayeen ayay uga baqayaan dadkii aw ashadda khashya ama cabsi ka adayg badan cabsidii ilaahay cadaabkiisa ay ka baqayeen cabsi ka adayg badan ayay dadkii ka baqahayaan oo haddii dagaalka cadowga lala dagaalamaya laga cararo ama laga fariisto ama laga baqo cadaab iyo caro ilaah baa meesha imaanay haddaba dagaalkiina dhibab buu leeyahay waa lagu geeriyoodaa waa lagu dhaawacmaa waa lagu rafaadaa dhibab buu leeyahay dagaalkuna markaa dhibkii dagaalka uga imaanhayee dadka ay la dagaalamayaanee cadowga ah uga imaanhaya hadday dagaalka galaan iyo haddayna dagaalka gelin carada iyo cadaabka uga imaanaya isku sibay ahaadeen kuwa uga baqahay ama dadka dhibkiisii cabsida ay ka baqayaan ayaaba kasii badnaatayba markaasay xagga cadaabka ay u leexanayaanoo dagaalkay ka fulooyoobahayaanoo ka harhayaan kuwa sidaasa ayaa dadkii ka mid oo waqaaruhu markaa odhanhayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow lima katabta maxaad u faral yeeshay calaynaa korkayaga alqitaala dagaalka maxaad ugu faral yeeshay rabbi ow maxaad dagaalka noogu waajibisay bay markaa odhanhayaan kolkii horena waa laga celin la'aa waxay lahaayeen aan iska celinna cadowga ee rasuulka allow idan noo sii markaasaa rasuulka odhanhaya dagaal la ima farin ee salaadii iyo sakadii iyo muxuu aha ku shuqlooma daacaadka iyo khayraadka kolkaas dagaalkii la waajib yeelay ayay fulooyoobahayeen markaasay odhanhayaan rabbi ow maxaad dagaalka noogu faral yeeshay lowlaa akhartanaa maxaad noo dibdhigi weyday ilaa ajalin muddo qariibin oo dhow waxaad noogu kaadin weyday oo dagaalka ku faral yeelitaankiisa nooga kaadin weyday intaan muddo bal ka gaarino oon ka diyaar garowno oo sidaas ayay markaa odhanhayaan qul waxaad dhahdaa mataacu dunyaa adduunyada mataacdeeda iyo sahideeda iyo raaxadeedu qaliilun ki yar weeyaan wal aakhiratu aakharaa khayrun khayr badan liman ittaqaa qofka cabsanhaya walaa tudlamuuna laydinka dulmin mahaya fatiilan qadra fatiilin fatiil qadarkiisna laydinka dulmin maayo findhicil qadarkiisna laydinka dulmin maayo markay sidaa u fulooyoobayaan fuloynimadaa waxaa keenaya laba xaala midood wey xayaatada adduunyada iyo raaxadeeda jacaylka ay jecel yihiin layrtaa inay sii joogaan jacaylkaas inuu ku xambaarayo geerida baqdinteeda ay ka baqahayaan ka cabsashadaas inay ku xambaarayso labada xaalo mid weeyaan marka labada xaalaba waa loo sheegaya xaqiiqadoodu waxay tahay waxaad ku tiraahdaabaa nebiga lagu leeyahay calayhi salaatu wasalaam kuwa sidaasoo kaleeta had iyo jeer qowlka ilaahay baa u taagan kuwa xaalkaas iyo tilmaamahaasoo kale yeesha nebigu kuw kuwii lagu lahaa sidaas ku dheh kuwii markaa joogay keliya maaha ilaa yowmaalqiyaamati wixii tilmaamaha soo gala oo dhan weeyaan waxaad ku tidhaahdaa adduunyada mataacdeeda raaxadeeda iyo layrteeda qaliilun mid yar weeyaan haddaba caqligaaga fiir inteed joogaysaa xataa haddii lagu bukaadiyo wax yar unbaad joogaysa marka adduunyada mataacdeedu wax yar weeyaan cunideeda iyo cabad- cabiddeeda iyo layrsigeeda iyo duljoogeedu wax yar weeyaan waalaakhiratu aakhira khayrun khayr badan liman ittaqaa qofkii alla ka baqa qofkii ilaahay ka cabsada ee fartoomaha wixii la farahayo waxaa lagu kallifayaa xag ilaahay looga kallifaya xaqa xoojintiisa darteed iyo cadowga ka difaacidiisa laga difaaco takaaliiftaa la farahayo sidaas fartoomideeda ilaahay uga cabsada aakharaa u khayr badan maxaa yeelay waa raaxo joogto ah weeyaan wax naqsi ah iyo wax xumi ahoo ku dheehanna aan la arag walaa tudlamuuna la idin dulmin mahayo fatiilan qadra fatiilin laidinka dulmin mahayo fatiil qadarkiisna laydinka dulmin maayo fatiilka waxaa la yidhaahdaa oo culummadu ku tilmaameen timirta diirka kore marka laga qaado lafteeda meesha jeexan inta ku jirta meeshaas wax yar oo maxaa ku jira leelan aada moodo intaas oo kalena laga dulmin maayo macnaha wax yaroo miiq ana laga dulmin maayo qof walba wuxuu kasbaday ayaa loo oofinhayaa in khayran khayr hadduu ahaa wuxuu kasbaday fa khayrun abaalkiisu khayr weeye wa in sharan shar hadduu ahaa wuxuu kasbaday fa sharun abaalkiisuna shar weeye taa waa sidaa hadday raaxa jacayl uga tegayeen waxaa la xusuusiyey adduunyada raaxadeedu inayna joogto ahaanaynin ee wax yar ay tahay kol walba laga tegayo marka qofkii mar walba hadduu adduunyadan raaxadeeda iyo layrteeda iyo cabiddeeda iyo cunideeda iyo iska joogjoogeeda haddii uu ka tegayo dariiqa la aadahayana ama meesha la aadahayana aakhare ay tahay qof walbana wuxuu soo kasbaday lagu abaalmarinhayo qofku waxa uu kasbadana ay ugu fadli badan tahay ama ugu wanaagsan yahay jihaadka asagoo xaqa difaaciisa darta u dhinta marka maxaa kolkaas aada uga falooyoobaysaan mawdka cabsashadiisa iyo geerida baqdinteeda hadday tahay waxaad uga falooyoobaysaan aynamaa takuunuu meel aad ahaataanba yudrikkumulmowtu mowtku waa idin haleelaya meel aad joogtaanba geerida ka baxsan kari maysaan oo waa idin soo haleelaysaa malaku mowtku waa idin imaanaya malaku mowtku kuma gabado dayr la yeeshay iyo sar la isku xiray iyo meel la galay iyo meel la isku laalaabay loogama baxsado walow kuntum aadba ahaateen fii buruujin saro mushayadatin la adkeeyey qalcado la adkeeyey ee aad loo koryeeray taas dhexdeedaba aad ahaateene mawdku kii idin soo haleeli weeyaan marka haddaad cabsi geeri aad ka baqaysaan dagaalka uga hareelahaydeen geeridii ka baxsan maysaan kolbaba tii idin imaada weeyaan waqti ilaahay qadaray bayna leedahay dagaalka gelidiisa waqtigii ilaahay u qadaray uga go'i mahayo sida haridda uu ka haro uusan uga baxsan karayninoo waqtigii aan dib loogu sii kaadinaynin marka haddii uu yimaado imise dagaal galeen ah oo had iyo jeer dagaal gasha oo cimrigoodii iska dhammaysato oo dagaaladii aan ku dhiman imise ayagoon dagaaladii gelin gogasha korkeeda maalin walba isaga dhimanaysa aynamaa takuunu meelaad ahaataanba yudrikkumulmowtu mowtku waa idin haleelaya waa idin soo gaaraya mowdku waa idinku dhacaya walow kuntum aadba ahaateen fii buruujin saro mushayadatin la adkeeyey oo dhiskooda la adkeeyey oo la korya wa in tusibhum hadday asiibto xasanatun xaalad wanaagsan nasri khaniimo barwaaqo risqi waasaca haddii xaaladaa wanaagsan ay asiibto kuwaa munaafiqiintoo dabeecadoodu saa tahay yaquuluhu waxay odhanhayaan haadihi tan min cindillaah ilaahay agtiisii ahaatay waa nicmo ilaahay xaggiisa nooga sugnaatay ayay odhanhayaan wa in tusibhum hadday asiibto sayi'atun xumi hadday asiibto jab hadduu ku dhaco jirra hadday ku dhacdo faqri hadduu ku dhaco abaar hadday ku timaado yaquuluhu waxay odhanhayaan haadihi tan min cindika agtaadii ahaatay adiga xaggaagay nooga xasishay naxsigaaga iyo shu'migaaga weyn markay abaaru soo marto markay muxuu aha jirra soo marto markay xooluhu ka dhidhintaan markay dhibaato kala gaarto waxay baasaysanhayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay odhanhayaan xaaladdan adiga xaggaagay nooga sugnaatay nebiga hortiisa ku odhan kari maayaane dhexdoodii markaas sidaas isku leeyihiinoo asagaa shu'migaan iyo baaskan asagaa watay sidaas ayay odhanhayaan ilaahay baa kashifahaya waxay ayagu hoos ahaan u qarsanhayeen ayaa ilaahay deerka ka qaaday oo nebigiisa u sheegaya iyo dadkii oo dhan lagu dul akrinaya marka ayagiina meeshii bay ku ceeboobayaan qul waxaad tidhaahdaa kullun ku kasta oo min alxasanati wasayi'ati ah min cindi illaahi ilaa agtiisu ahaa wax kasta waxa xun iyo waxa sanba khayrka iyo sharkaba wax kastaba ilaahay agtiisii ka ahaadeen xagga ahaysiintooda iyo abuuridooda ilaahay agtiisa ayay ka sugnaadeen famaa li haaulaa'i kuwan xaalkoodu muxuu yahay alqowma qoomka laa yakaaduuna ayna garanayninba oy sigayninba yafqahuuna inay kasaan xadiisan war war kuwa aan waxba kasaynin oo inta loo caqli celinhayo aan caqli qaadanaynin xaalkoodu muxuu yahay cashirkeenna maanta intaasuu ku ogyahay wasalaamu calaykum waraxmat ullah